بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وبعد amiin ugu horrayntii waxaan leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala waxaan leeyahay innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun dadka shacabka soomaaliyeed oo maanta ku gaartay degmada wadajir een, qaraxa ay la beegsadeen kooxda burcadiineedka shabaabka loo yaqaano ee, waa u jeediin degmadii inay burburtay een, wakhtiga la adeeganayey ama shacabka ay u adeeganayeen degmada ay ka adeeganayeen ama barnaamijyadooda ay ka fulinayeen ayay dhibkaan geeyeen shabaab cadowga ummadda soomaaliyeed markay waayeen fursad ay ka waayeen dadka kale shacabka ahaa meelahay ku noolaayeen in ay beegsadaan meeshii mujtamaca loogu adeegayo ama degmada wadajir loogu adeegayo inay beegsadeen ee waa u jeediin khasaartada ay geysteen ama maarataye say rabeen waa u- waa u noqon weysay cadowga Een, insha allahu tacaala waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed ma aha maanta shabaab wuxuu beegsanayo dawlad ma aha waan ku celcelinaya mar walba dawlad ma aha madaxweyne ma aha ra'iisul wasaare ma aha wasiirna ma aha taliye ciidanna ma aha wuxuu beegsanayaa shabaab jiritaanka shacabka soomaaliyeed oo ku nool gobolka banaadir waa in saas loo fahmo shacabka inay fahmaan inuu yahay cadowgooda koowaad shabaab cadowgooda labaad shabaab cadowgooda saddexaadna shabaab inuu yahay saasayna u dareema waa laga maarmaan Een, dadkii meeshaas ku dhintay waxaan ugu tacsiyenaya anoo ku hadlaayo wasaaradda amniga dowladda federaalka soomaaliya waxaan leeyahay samir iyo imaan dadkii ehelka ahaa ay ka tageen samir iyo allah naga siiyo Ee, kuwii ku dhaawacmayna gacan ka xaqdarno daalimada dishay ama wax gaarsiisay ilaahay subxaana wa tacala waxaan ku rajaynaynaa ilaahay inuu caafiyo waxaa lagu jiraa tobankii dambe oo rabadaan oo khayrka iyo wanaagga badnaa Ee, kuwii ku dhintay waxaan rajayn inay yihiin shuhado oo shahiid ah ko- niman khawaarij ah oo mufsidiin oo arrinada ilaahay fasahaadinayo ayaa dishay insha allahu tacaala waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed aan ku buraarugno markay waayeen shabaab meelaha inaga soo galaan aan xirnay oo ciidankeenna uu taagan yahay in degmadii shacabka loogu adeegayo oo aan la xiri karin inay soo beegsadeen ee ku beegsadeen shacabka soomaaliyeed mar meel walba ay ka waayeen shacabka soomaaliyeed waxaan leeyahay shacabka soomaaliyeed oo gobolka banaadir degan u diyaargarooba shabaab saa iskaga celin laheedeen shabaab maanta uma jeedo dowlad keli wuxuu u jeedaa shacabka soomaaliyeed jiritaankeedii iyo nolosheeda inay ay baabi'iyaan aan u diyaargarowno oo qoriga aan u qaadanno oo tuutaha aan u xidhanno oo shabaab meel walba uu joogo aan beegsanno cadowgaas manaxana manaxaha ah manaxariistaha ah horarka ah ummadda soomaali inuu baabi'iyo maalin walba ku faraxsan waana arki doontiin miidiyahooga andalus waxay ku soo sheegi doonaan inay dad badan oo murtadiin ay dilayn ay sheegan doonaan calildheeraa sheegan doono midkaa uu muscab ay dhahanaa sheegan doono waa in wax muuqdo waa inu ku faani doonaan shacabka soomaaliyeed dhiiggooda inay daadiyaan waa waxay ku faani doonaan shabaab annagana waxaan leenahay waxaan diyaar u nahay shacabka inaan difaacanno shacabka inaan badbaadinno shacabka waxa dhaawacooda qaada arkaysan waa ciidanka booliiska iyo ciidanka nabad sugid dowladda federaalka soomaaliya waa u jeediin wariyaasha haddaad tihiin insha allahu tacaala waxaan leeyahay shacabka soomaaliyeed aan buraarugno aan u buraarugno cadowgaas sidaan iskaga celin lahayn aan u buraarugno ee waxaa waaye dhowr iyo toban ruux oo shacabaa dhimatay sagaal ruuxna shacab way dhaawacantay hadda intay saraakiisha iyo ogeysiisay insha allahu tacaala wixii ka soo cusboonaadana gadaalaan ka soo sheegi doona hadduu ilahay raalli ka noqdo Een, dhaawac weyn ma gaarin wariye ee, ninka la dhaha guddoomiyaha degmada dhaawac weyn ma gaarin Een, qofka hadduu meel uu ku jiro waa dareemi kartaa wax gaari karo Een, guddoomiyaha degmada dhaawac weyn oo hadda la sheego miidiya aan ka sheegno ma gaarin insha allahu tacaala asagana soo sheegi doono miidiya soo hor istaagi doona hadduu ilaahay raali- qaraxyada ma dhacaayaan cadowga waa waa laflacaari cadowga waan baabi'in doonnaa waa u jeediin shalay u dambaysay waxaan qabannay horjoogihii amniyaadka ahaa oo shabaabka gobolka banaadir u xil saarnaa waa kay amniga ay qabteen qof walboo shabaabna saasaa loo qaban doonaa gobolka banaadirna waa laga safayn doonaa hadduu ilahay raalli ka noqdo qoraxa waa baabuur oo lala beegsada degmada oo lagu soo lagu soo lagu dhufto